aad baad u mahadsan tahay goordhow mu'asasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay baayisay sawirada dagaalkii cuslaa ee dhowaan ka dhacay deegaanka buulaxaadi oo ka tirsan gobolka jubbada hoose sawirada ay baayisay alkataa'ib ayaa ahaa soddon iyo saddex sawir waxa ayna soo bandhigayaan khasaaraha ciidamada dowladda federaalk lagu gaarsiiyey dagaalkii cuslaa ee ka dhacay buulaxaaji iyo qaar ka mida gaadiidkii iyo hubkii ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kusoo furteen dagaalkaas waxa ay marka hore soo bandhigayaan meydadka qaar ka mida askarta dowladda federaalka iyo kuwa maamulka jubbaland ee lagu laayay dagaalkii buulaxaaji waxaad arkaysaa qaarkood oo daadsan wadooyinka qaar geedaha hoostooda ay nafta uga baxday oo u muuqda in goobtaasi lagu dilay meydadka qaar ka mida waxa ay ag daadsan yihiin gaadiidka dagaalka oo ay wateen ciidamadan dagaalka culus kala kulmay xarakada mujaahidiinta al-shabaab marka laga yimaado meydadka askarta oo ahaa kuwo dhowr ah waxaa sidoo kale sawirada ay baahisay mu'asasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab lagu soo bandhigayaa gaadiidkii ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kusoo furteen dagaalkii dhowaan ka dhacay deegaanka buulaxaaji ee gobolka jubbada hoose ilaa saddex gaari oo ah nuuca ay soomaalidu u taqaana cabdibilaha islamarkaana ay qoryo ku rakiban yihiin ayay soo bandhigaysaa mu'asasada alkataa'ib kuwaasoo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kusoo furteen weerarkii buulaxaaji ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dusha sare ka saaran gaadiidka ee waxaana laga taagay ee raayada rasuulka sala allahu calayhi wasalam ee uu towxiidka dhexda uga xardhan yahay waxyaabaha lasoo bandhigay waxaa sidoo kale ka mid a hub isugu jira nuucyo kala duwan oo ay ka mid yihiin qoryaha loo yaqaano a k k iyo kuwa bkm ka sidoo kale waxaa lasoo bandhigayaa rasaas nuucyo kala duwan leh oo ay soo furteen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab qalabka isgaarsiinta ciidanka ayaa sidoo kale ka mid a waxyaabaha lagu soo bandhigay sawirada ay baayisay mu'asasada alkataa'ib waxaana ka mid a ay koomyada ay ku wada xidhiiraan ee saraakiisha hogaaminaysa dagaalka sanaadiiq rasaasa ayaa sidoo kale lagu soo bandhigay ee sawirada ay baahisay alkataa'ib kuwaasoo iyana qayb ka noqday waxyaabaha ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kusoo furteen dagaalka xilli barqanimo ah tobankii bishan juulaay ayay ahayd markii dagaal culus uu ciidamo ka tirsan maamulka jubbaland iyo kuwa dowladda federaalk uu ku qabsaday duleedka deegaanka buulaxaaji oo ka tirsan gobolka jubbada hoose halkaasoo lagu dilay ugu yaraan soddon iyo kow askari oo ay saraakiil ku jireen dagaaladaas ayay sidoo kale xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheegtay inay ku soo furatay afar gaadiid oo nooca loo yaqaano kuwa cabdibilaha ah oo ay qoryo ku rakiban yihiin rasaas iyo saanad kale oo milatari saraakiisha lagu dilay weerarkaasi waxaa ka mid ahaa bashaar oo ahaa taliyo urur iyo ku-xigeenkiisa axmed oo isna ahaa taliyo urur sidoo kale waxaa dagaalkaasi lagu dhaawacay toddoba iyo toban askari oo iyana ay saraakiil ku jireen waxaana ka mid ahaa saraakiisha dhaawacantay cabdikaafi oo ah taliyaha ciidankii ku sugnaa buulaxaaji iyo bashiir oo isna ah taliyo ku-xigeenka isla ciidanka ku sugnaa deegaankaas